barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika magaaladan washingtonna waa lixdii iyo barkii aroorinimo waana khamiis labada bisha may sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukaaye
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah kulan lagu soo bandhigay hal abuurka iyo dhaqanka soomaalida oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo
malcabadaha dugsiyada qur-aanka awal wixii ahaan jireen dhis bay ahaan jireen macalinka ulal geeda la soo gooya arday waxa loogu dhigi jiray ama loogu garaaci jiray hadda waxaa buug iyo waxaa bedelay iyo roog iyo in la tago dariiska ama dharka la xiranayo awal wuxuu ahaan jiray dhar soomaalida lagu yaqaana gabadha waxay xiran jirta kuntiino wiilkana wuxuu xiran jiray dhar qayda buu xiran jiray oo laba goob buu xiran jiray hadda wixii way isbedeleen oo suud iyo waxa la xiranaya taashi wax dibadda nooga yimid waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda sawir qaadista oo ku soo badanaysa magaalada boosaaso heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda isutagga imaaraadka carabta ayaa maanta sheegtay in hadafka dagaalka ka socda libiya uu yahay mid xididada loogu siibayo argagixisada hadal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka anwar gargaash ku sheegay in ahmiyadda dagaalka libiya uu yahay mid looga hortegayo argagixisada iyo xagjirnimada laguna taageerayo xasilooni ka dhalata libiya xukuumadda abudabi ayaa la safatay generaalka duulaanka ku ah tripoli khaliifa xaftar kaas oo sidoo kale taageero hiil iyo hooba ka haysta dowladaha ay imaaraadka xulufada yihiin ee masar sacuudiga iyo maraykanka jenaraal xaftar oo ciidankiisu ay maamulaan dhinaca bari ee libiya ayaa hadda u dagaalamaya sidii uu magaalada caasimada ah uga qabsan lahaa dowladda kumeel gaarka ah ee ay aqoonsan tahay qaramada midoobe quwadaha waaweyn ayaa ku kala qaybsan dagaalka tripoli maraykanka wuxuu taageeray jenaraal xaftar ingiriiska wuxa uu geeyey golaha ammaanka qaraar uu ku dalbanayo in xabad joojin laga dhex dhigo laga dhex dhaliyo dhinacyada isku haya libiya ruushka waxa uu si cad u diiday inuu cambaarayo xaftar halka faransiiska uu qiray taageerada uu u hayo jenaraal xaftar laakiinse kasoo horjeestay weerarka uu ku qaaday jenaraalka magaalada tripoli dowladda maraykanka ayaa iiraan kusii adkaynaysa cunaqabataynta dhaqaale ee dalkaasi markii horeba saarnayd iyada oo maanta oo khamiisa gebi ahaanba meesha ka saaraysa ogolaashihii ay dowlado fara badan shidaalka tehraan uga iibsan jireen marka ogolaashahan oo ay sideed dowlado iyo sharikado waaweyn isugu jira haystaan meesha ka baxo ayuu wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike pompeyo ku goodiyey in dalkiisu uu cadaadis xoog leh kusii kordhin doono xukuumadda iiraan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa tallaabadan ku tilmaamtay mid lagu fulinayo ballanqaadkii maamulka trump ee ahaa in gebi ahaanba la joojiyo dhoofinta shidaalka iiraan islamarkaana xukuumadda tehraan laga hor istaago lacagaha ay ka hesho shidaalka ay dibadda u iibgeyso ee ay ku maalgeliso argagixisada iyo colaadaha dibadda waa sida ay wasaaraddu sheegtay tallaabadan ayaa qayb ka ah tallaabooyin dhowr ah oo uu maraykanku qaadanayay tan iyo markii uu xilka la wareegay donald trump isaga oo ku bilaabay inuu dalkiisa ka saaro heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee iiraan looga fududeeyey xayiraaddii saarnayd
warka caalamka ayaa intaasi nooga dhan halka aad kala socoteenna waa v o a washington kulan lagu soo bandhigay hal abuurka iyo dhaqanka soomaalida ayaa loo qabtay dhallinyarada magaalada gaalkacyo cabdirasaaq khaliif aadan oo ah macalin ka mid ah macalimiinta jaamacadda gaalkacyo oo kulanka qabtay ayaa waxyaabihii ay ku soo bandhigeen uga warramay waryaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq
bismiillaahi raxmaan raxiim marka waad aad baa u mahadsan tahay cabdiwaaxid dowrka jaamacadda ay ku lahayd barnaamijkan toddobaadka dhaqanka wuxuu ahaa jaamacadda inay martigelisay oo iyada ay qabatay barnaamij waxaa soo bandhigayo qanqaabada ku jiray waxay ahayn ardayda jaamacadda dowrkan ku lahayn waxaa waa inaan anaga u fududeynay ardayda inaan xiisadii intaan joojinay aan maalmo u qabanay toddobaada inay soo bandhigaan hibadooda iyo halabuurkooda iyo dhaqankii soomaalida inay dib u muujiyaan markaa doorkaasaan ku lahayn ardaydana sida qurux badan ay usoo bandhigeen
waxay ahayd toddobaad lagu soo bandhigayay waxyaabo kala duwan hadday ahaan lahayd agabkii berigii hore ee soomaalidu isticmaali jirtay iyo ciyaar dhaqameedyo iyo heys howleedyo intaba marka waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee toddobaadkaa lasoo bandhigay cabdiwaaxidow ani waxaan ahay kuwa macalin dhigaa maadada culumta bulshada marka laga hadlayo dhaqanka laba loo qaybiyaa waxa afka qalaad lagu yidhaahdo material iyo non material waxaa dhaqanka mid muuqda iyo midaan muuqan midka muuqda waa agabkii cunooyinkii dareyskii dadka soomaalida xihan jireen midkaana muuqan nan materialka afka qaad lagu yidhaahdo waa bulshada waxay aaminsanta bulshada siday wax u qiimeyso diimihii waxaasoo dhan baa ka mid ah marka barnaamijkaasoo bandhigistiis labadaas ujeedaan ka lahayd in dadkii dib loo xasuusiyo dhaqankeena inuu lahaa qayb muuqata iyo qeybaanu muuqan waxay ardaydu soo bandhigeen wuu iskugu jira qaabkii loo hasaabi jiray waxay soo bandhigeen markii la hasaabo meeshii gugasha u ahayd aqalkii soomaalida bay dhiseen hayso hooleedyadii bay soo bandhigeen marka barnaamijkaas labadaas qayb baan u qaybinay oo muhiimadiisuna intaasu ahayn dadka dib loo xasuusiyo
waxaa tahay macalin nin dhallinyaro ah dhallinyarada inta badan muddooyinkanna waxay ku hulan tahay soo bandhigidda dhaqanka doorka fakarkiisa dhallinyarada in dib looga loo xasuusiyo dhaqankii yay tahay cidda iskale cidda iskale waa maamulka jaamacadda barnaamijka soo bandhigay waxaa loo asteeyey waa bilow laakiin waxaa loo asteeyey sanadkii mar in la qabto waa bilow hadda ka hor waan isku dayna inaan qabanno maysa suurtagelin wuxuu suurtagalay sanadkan arday badan dad badanoo hibo lahaa oo aan aaminsannahay inay hibadaas ama yacni ku dhiman lahaayeen ama aan soo muujin lahayn yay noo fududaatay inaan soo bandhigno markaan aragnay aan daraasaynay dhaqanka astaamuhu leeyahy waxaa ka mid ah dhaqanka waa la sheergaraya waa la wadaagaa ama waa la barta ama astaamuhu leeyahay saddexdii qeybood astaamaha dhaqanka markaan fiirinay waxaana la gudboonaatay inaan dhaqankii dadkii la wadaagin intii aanan aqoonin dhaqankii la baro in la baro yani in la sheergay lala wadaago waxaan ku casuulnay oo noo yimid dad da-ah oo dhaqan yaqaana oo suugaan yaqaana ayaa noo yimid ardaydeenii markay soo bandhigeen iyo ardayda magaalada markay soo bandhigeen hibadooda dadkii waxay fiirinayeen barnaamijkan iyo qaabkay usoo bandhigayeen yacnii muhiimadday lahaayeen waxay ku kordhinayeen waxyaabaha ka maqnaa marka barnaamijka ujeedadiis intaasuu ah aad loo muhiim buu u lahaa waana joogtayn doonaa insha allah maxaa laga baran karaa soo bandhigidda dhaqanka dhallinyaraduuse maxay tahay muhiimadda ugu jirta iyaga waxaa la baran kara waxaa laga baran karaa dhaqanka hore dib loo soo celiyo tusaale ahaan dhaqankii soomaalida aad buu isku bedelay haddaan dhowr tusaale soo qaado cabdiwaaxidow waagii hore dadka soomaalida waxay ku garta ku geli jireen geedaha hoostooda hadda waxaa la tagaa hoteelada malcabadaha dugsiyada qur-aanka awal waxay ahaan jireen dhis bay ahaan jireen macalinka ulal geeda la soo gooya arday waxa loogu dhigi jiray ama loogu garaaci jiray hadda waxaa buug iyo waxaa bedela iyo roog iyo in la tago dareyska ama dharka la xiranayo awal wuxuu ahaan jiray dhar soomaalida lagu yaqaana gabadha waxay xiran jirtay kuntiino wiilkana wuxuu xiran jiray dhar qeyd buu xiran jiray oo laba go' buu xiran jiray hadda wixii way isbedeleen oo suud iyo wax la xiranaya taashi wax dibadda nooga yimid waxyaabaan ka baran karna marka waxa ugu muhiimsanaa inaan dadka u tilmaamno muhiimadda u lahaa dhaqankeena yacni astaamihii la garanayay aad buu u weyna lakin waxyaabaa laga baran kara waxaa waa inaan dab dadka dib loogu celiyo dhaqankooda aysan ka faanno bulsho walba waxay qiimo ku leedahay dhaqankeeda ujeedkaasaan ka lahayn intii aad ku howlaneydeen qabashada barnaamijkaas oo dhallinyarada maxaa caqabadaa oo la kulanteen wax caqabadaa maanan la kulmin waxaan la kulannay dhinaca kale markaan u fiirino hambalyo waxaan la kulannay baraarujin dad badan oo deegaano kale waxayna soo weydiiyeen war dadka noocaan intey ka keenteen barnaamijka soo bandhigay anaga awal waxaa la arki jira dhaqamada waxaa lagu soo bandhigi jiray projector ama waxaa lagu soo bandhigi jiray dad u gaaro tababarto la keeni jiray laakiin ardaydii jaamacadda dhiganaysa inay soo bandhigaan dhaqankii yani wax ku cusub deegaanka soomaalidu waa isla ardaydii wixii sameynayaan marka caqabad maana la kulmin waxaa la kulanay bogaadin waxaa la kulanay hambalyo waxaa la kulanay yani in laynagu dhiirigeliyin barnaamijkan waxaa xusid mudan cabdiwaaxido in madaxweynihii galmudug markuu maqlay barnaamijka uu qadka taleefonka kaga soo qaybgala isagoo nairobi jooga waxay nagu dhiirigelinaysaa in barnaamijka aad dadku la dhacsanaayeen in yani aad loo hadalhaye aad u xooganaa waxaa dadka codsanaya in lasii wado oo barnaamijka toddobaadka laga sii badiyo annagaa marka maadaama intaan ugu talagalnay ayaan ku ekeenay laakiin joogtaan u ballan qaadayna dadka inuu joogto ahaan doono barnaamijkan insha allah
howl marka la qabanayo waxay leedahay faa'iidadeeda iyo culayskeeda intaba way leedahay intii aad hadda ku guda jirteen barnaamijkan bulshadu darayn nooca ayay idiin aragtay
bulshada walaahi marka hore dadka maysan ka warqabin barnaamijka nooca uu noqonay dad waxaa jira markaan dadka usoo bandhigaynaan magaaladan codsiyada dadkan ran isoo diiwaangeliya hibadiina soo bandhiga dad waxaan arkayna marka hore yani aanan muhiimad siinin barnaamijka laakiin markuu bilowday dib noogu yimid oo maalinta ugu dambeysa oo kale jaanisaan u weynay dadkii inay soo bandhigaan hibadooda waxaa xusid mudnaa aad u fiicnaa oo aan dadka aad u bogaadiyeen wiil dhallinyaraa oo ardayda jaamacadda ka mid ah inuu isaga gacantiisa ku sameeyey shaambo
kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah macalimiinta jaamacadda magaalada gaalkacyo oo lagu magacaabo cabdirasaaq khaliif aadan waxa uu magaalada gaalkacyo ugu warramay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta nasteexo iyo codka maxamed suleymaan tubec
anu intaa kaga nimaadno codkaasi macaan ee eebe ha u naxariistee maxamed suleymaan tubeec iyo heestii nasteexo markana boosaaso dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda sawirqaadista ayaa kusoo badanaya magaalada boosaaso wariyaha v o eda ee magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi oo uu ka waraystay sida ay xirfaddan ugu dabaraan noloshooda
magacay waa cumar mustafe maxamed waxaana ku magac dheerahay cumar wadani waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku shaqaysata xirfadda fotografiska waxaan ka shaqeeyaa magaalada boosaaso iyo guud ahaan gobolada puntland xirfaddan waxaan bilaabay waxaan ku dhex jiray muddo hal sano ah waxaan rajeynayaa inaan intaa in kasii badan aan kusii dhex jiro ilaa beerka beerine waxaan rajeynayaa inaan helo hadday noqon lahayd dhanka hay-adaha iyo dhanka dowladdaba in layga saaciido hadday noqon lahayd xirfadda aqoonsi kororsi aqoon kororsi iyo meelo badan iyo tababaro baan rajeynayaa inay naga saaciidaan dowladda iyo hay-adaha xirfaddan keliya kuma shaqaysto waxaa ku shaqaysata dhalinyaro aada u tiro badan oo ku dhaqan magaalada boosaaso iyo guud ahaan deegaanada puntland markaad dadka sawirtid maxaa qarasha dadkaasi laga qaadaa maxaa lacaga dadkaasi aad kula heshiisaan mase jiraan sawirada aad dadka ka qaadaan oo kale inaad calaa sawir u xisaabisaan oo lacag ah ka qaadaan horta shaqadan sawir qaadista ah waxay iskugu jidhaa qaybo aad u tiro badan hadday noqon lahay shirarka xalfadaha dalxiisyada xeebaha oo kale lagu dalxiisayo dhalinyarta hadda markay shan qof isku soo aruuriso oo kale qofkii saddex doolar baa laga qaadaa shan iyo toban doolar shantii qof saddex lixdii qof sideed iyo toban doolar harba waxay ku xiran tahay dadka tiradooda sawirada la siiyana waxay noqdaan sawiro kooban ee marka ayaga ku qanci karaan iyagana cajabiya ninkan dhalinyarada ayaa isna goobtan jooga saaxiib soo dhowow magacaaga inkastoo aad tihiin dhalinyaro badan haddana adii cumar ayaan idinkala hadlayaa marka hore xirfadan goormaa bilowday inaad sawirto dadka kadibna aad taleefanadooda ugu dirto aad baan u dhowahay magacaygu xasan maxamuud waaberi ku magac dheer waaberi wallaahi xirfadan waxaan biloobay aduu muddo hadeer laga joogo sanad waxaana kusoo guda jiray sanadkaas waxyaabaha igu kalifeyna waxaa ka mid ahaa markii aduu iskooladii la dhameeyey iyo waxbarashadii cajiska iyo shaqala-aanta darteed waddanka jirta waxaan ku fikirnay inaanu bilaanu xirfadan aanu ku shaqeyno bulshadan ugu shaqeyno kaamirada aad wadatid oo kale ma inaad iibsato ma waalidkaaba kaa saaciiday qaabkee ku iibsatay kaamiradan markii hore aan sawir qaadista aan biloobayey waalidka baan fikirka usoo bandhigay iyagaana iga caawiyey markii dambe aan guda galayna qalabada ka dhiman hadday noqon lahayd fadhigii ama tarbiyoodkii hadday noqon lahayd soo dhaweysadii iyo waxyaabaha kale oo ka dhiman anaa ku dhamaystirtay oo iyadan kasoo saaray inkastoo xirfadan ay tahay xirfad qofka lagu tababaro haddana sidaad ii sheegteen ma haysataan tababaro aada hesheen marka sidee dad ku aamini karaan sawirkaa ka qaadeen inuu yahay sawir habboon
haa runtaa weeye horta xirfadan aan ku guda jirnay ma haysano anagu ama uma qaadan wax tababar ah laakiinse kaamirmaanada ama sawirqaadayaasha jooga boosaaso aada u tira badan darteed baa qof kasta sawirka qaabka u dhidgareeyo ama habka aad ula macaamusho bulshada ama dadka kugu xiran baa kuu kalifaysa inaad hesho population ama bulsho kugu xiran macamiil kugu xiran cumar dadka see idinkula soo xiriiraan marka intiina badan xafiisyo ma lihidin bal dadka qaabkaad u heshiisaan iyo qaabkaad isku heshaan waa sidee dadka waxaan iskula xiriirnaa ama dadka aan u shaqeynayno kula xiriirnaa qaabo aad u kala duwan oo ay ka mid yihiin sida magaca iyaga oo kaleeto oo ay raadiyaan ama dhahaniyo waddani xagee ku nool yahay waxaan ubaahna sawir naga qaado dhalinyar kale bay la xiriiraan oo aniga ay taqaan lambaradeeda sidaa darteed borseeskaasay usoo maraan kabacdii lambaradeena markay dad kale kasoo helaan bayna soo wacaan qaabkaasaan nagu shaqaynaa xirfadan ma kaafisa marka noloshiina ka dhalinyar ahaan inaad nolol maalmeedkiina kala soo baxdaan oo kale ha way kaafisay hadday noqon lahayd xarayada labiskeenna hadday noqon lahayd shaxshaaxeenna hadday noqon lahayd suuqgalkeenna hadday noqon lahayd inaan waalidkeen ka saacidno aanu lacaga siino iyo familkeenna waxyaalo badata bay naga saaciday alxamdulilah lacagna waa ka helnaa waana ku shaqaysanaa xirfadatan lacagi waxaan ka helnana inna meel baan ka dhiganaa inna labis iyo waxaan ka dhiganaa xarago waa ama qalab baan ku darsanaayo intaan aruursanno waxa kan waa technology weeye waa casri weeye waa istaagi karaa waa xumaan karaa sida marka uu kaa xumaado inaa islamarkaba qalab kale ku bedeshid oo aadan waxba la sugin oo islamarkaba aad xoogaa adigu kayd baa samaysanaysaa markaa xoogaa lacag aruursatid islamarkii markuu qalabku istaago qalab kalaa ku dirsanaysaa waxba markaa kaa saaciidmayso dhibaato qalabkaaga hadduu kaa istaago waxyaalo badata bay naga saacidaa lacagta aan ka shaqaysano hadday noqon lahayd inaa asxaabteena iyo dadka saaxiibadeena oo macnii nagu tiirsan hadday noqon lahayd inay macnihii aan ka caawino dhanka macnihii waxay u baahdaan iyo waxay macnihii dad baa jira iskaasoo wacaya waayo adigii baa shaqeeya adigii baa kaamirmaana marka waxyaalo badatay baa run ahaantii naga saacidaa shaqadatan kaamirmaannimada ah ama sawirqaadista ah waxaan rajeynayaa shaqadatan meesha ugu sarreysa inaan gaaro dii ilaahay idmo waxaan rajeynayaa inaan helo dhanano badan dhinacyo badan oo naga saacida hadday noqon lahayd tababaro hadday noqon lahayd qaabab kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku bogaadinayaa dowladda puntland uu maamulo saciid cabdulaahi deni inay olole sameeyaan tababaro loo qabanayo sawirqaadayaasha dowladda puntland ama hadday noqon lahayd sawirqaadayaal ka soo baxa gobolada puntland waxaana rajeynayaa inaan codsigaa naloo fuliyo haddaan nahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso oo ku shaqaysta habka sawirqaadista ah ama kaameraamaannimo hadday noqon lahayd anoo ku hadlaya afka dhallinyarta sawirqaaday magaalada boosaaso waxaan baaq u dirayaa dowladda puntland inay noo samayso xarumo tababar xirfadaha lagu barto sawirqaadisnimo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso qeybtooda ku shaqaysata dhinaca sawirqaadista waxa ay u warramayeen yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaanna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaara nuur xasan nuur mahadsanid jacfar xalay waxaa dhacay ciyaar xiise lahayd oo ka tirsanad wareega semifinaalka ee koobka kooxaha horyaalada yurub taas oo dhex martay barcelona iyo liverpool ciyaarta oo ka dhacday magaalada barcelona waxaa saddex iyo eber ku badisay kooxda barcelona laba ka mid ah goolasha qaybihii dambe ee ciyaarta waxaa keenay ciyaaryahan leonel messi goolkiisa labaadna wuxuu ahaa kiisii lix boqolaad ee uu u dhaliyo kooxda barcelona tan iyo markii uu ku biiray kooxda heerka koowaad sanadkii labada kun iyo shantii goolka kale ee barcelona waxaa u dhaliyay ciyaaryahan louis suwarez daqiiqadii lix iyo labaatanaad ee ciyaarta kooxda liverpool ayaa hadda u baahnaan doonta in ay barcelona uga badiso wax ka badan saddex gool marka ay ku kulmaan toddobaadka soo socda magaalada liverpool ee dalka ingiriiska dhinaca kalena waxaa jira laba ciyaarood oo ka tirsan wareega semifinaalka ee koobka yuruba league oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan yurub caawa arsenal waxay la dheeli doontaa kooxda valencia tababaraha arsenal yune emre oo horey usoo tababaray kooxdan saddex jeerna gaarsiiyey ciyaaraha yurub waxa uu sheegay in uu doonayo inuu taariikh la sameeyo kooxda arsenal laakiin waxa uu walaac ka muujinayaa qaar ka mid ah ciyaaryahanadiisa oo dhaawac ah sida aron ramsey ramsey hadal uu ku qoray bartiisa twitterka waxa uu shalay ku sheegay in kulankii ugu dambeeyey intuusan dhaawacmin ee ugu ciyaaray arsenal uu ahaa kiisii ugu dambeeyey waxaa xagaagan lagu wadaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee yuventus ciyaarta kale ee xiisaha leh ee caawa dhici doonta waxay dhex mari doontaa kooxaha chelsea iyo antract frankfort labadan koox ee ka dhisan dalalka ingiriiska iyo jarmalka ayaana ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo inay ku guuleystaan sanadkan koobka yuruba league la arki doonee ciddii ku guuleysata ugu dambeyntiina golahayaha kooxda f c porto horeyna ugu soo ciyaaray real madrid eker casias ayaa lagu sameeyey qalliin lagu guuleystay kaas oo loogaga sameeyey wadnaha ciyaaryahankan ayaa halis u galay inuu wadnaha istaago intii uu ku jiray tababarka kooxda borto toddobaadkan laakiin hadal uu u sheegay taageerayaashiisa maanta ayaa waxa uu yidhi waa an wanaagsanahay qalliinkiina wax uu noqday mid guul ah casias ayaa kula guuleystay xulka sbain koobkii adduunka waxaa kale uu la qaaday laba koob oo ah koobabka yurub halka real madridna uu saddex jeer kula guuleystay koobka champions leaga
dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
markan aanu dib ugu laabanno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka liibaan kijeli iyo heestii dad iyo duur
heestaasi dadii duur iyo codka liibaan kijeeli ayaan kusoo gabagabayn doonaa dhegaystayaal baahinteennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo